أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ku dhowaad toona isugu jira gaalo cadaan ah iyo kuwo midow ah ayaa baktii dhaawac ku noqday madaafiic mujaahidiinta ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada hirshabeelle ayaa ka qayladhaamiyey dagaalada ka socda beriga wilaayada hiiraan isagoona qiray in dagaaladaasi lagu xasuuqay murtadiin tirabeel ah siyaasiyiin mucaanad ku ah kooxda ridada ayaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ka wada abaabul xoogan oo ka dhanaha murtad ee gurgurta iyo kooxdiisa dowladda ridada turkiga ayaa xaqiijisay in maleeshiyaadkii ridada ee dhowaan mujaahidiintu ku qarxiyeen xerada damaayo ee magaalada muqdisho ay u qoranaysay inay ciidamayso oo tababarto xaflad abaalmarino lagu guddoonsiinayey ardayda macadka qurduba ayaa lagu qabtay degmada jamaama ee wilaayada islaamiga jubbada hoose ardayda macadka al itqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhur arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay saddex iyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan ku dhowaad toon isugu jira gaalo cadaan ah iyo kuwa madow ah ayaa baktii dhaawaca ku noqday madaafiic mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abo xasaan maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ayaa maalmahan dambe la kulmayay weeraro kala duwan oo kaga imaanaya dhanka mujaahidiinta kuwaas oo isugu jira weeraro toosa qaraxyo iyo duqeymo madaafiica oo mujaahidiintu ay ku garaacayaan qaar ka mid a saldhigyada kufaarta afrikaanta ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay madaafiic ku garaacay xerada xalana ee magaalada muqdisho oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ay kaga sugan yihiin soomaaliya madaafiicda ayaa si toosa ugu dhacday gudaha xerada xalane waxaana jira khasaare cadowga kasoo gaaray duqeyntaasi madaafiicda mid ka mida madaafiicda ayaa ku dhacay guri ay deganaayeen gaalo cadaan ah burbur xoogan ayaana soo gaaray guriga bakhtiga inta la xaqiijiyey waa laba askari oo gaalo cadaan ah dhaawacna waa laba sargaal oo gaalo cadaan ah gubashada waa laba gaari oo ay lahaayeen gaalada cadaanka ah sidoo kale mid ka mid a madaafiicda ayaa ku dhacay goob ay ku sugnaayeen askar yugandhes ah oo ah ilaalada u n-ka bakhtiga waa laba askari oo yugandhes ah oo ahaa ilaalada u n-ka sidoo kale madfac ayaa ku dhacay oo burburiyey baqaarkii raashinka ee askarta yugandheska ee ilaalada u ahayd u n-ka sidoo kale madfac ayaa ku dhacay oo burburiyey gaari booyad ah oo ay lahaayeen askarta yugandheska ah ee ilaalada u ah u n-ka mid ka mid a madaafiicda ayaa ku dhacay safaaradda faransiiska burbur xoogan ayaana soo gaaray safaaradda waa qayb ka mid a howlgallada ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan gudaha magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a wilaayaadka kuwaasoo ay ku dhiig bixinayaan ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee duulaanka gardarrada ah ee shareecala dirirka ku soo qaaday dalkan muslimka ee soomaaliya mahadsanid abo xasaan dhanka kale dagaalo dhowr jeer lagu jabiyey maleeshiyaadka ridada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada moqokor ee wilaayada hiiraan dagaaladaasi ayaa khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka ridada wixii faahfaahin oo kasoo baxana dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada hirshabeelle ayaa ka qayladhaamiyey dagaalada ka socda beriga wilaayada hiiraan isagoona qiray in dagaaladaasi lagu xasuuqay murtadiin tirabeel ah sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi caliyare murtad yuusuf dabageed oo ku magacaaban madaxweyne ku-xigeenka maamulka shadala dirirka ah ee hirshabeelle ayaa ka qayladhaamiyey dhiigbaxa ku socda maleeshiyaadkooda kadib dagaallo culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya wuxuu sheegay in tiro aad u badan oo ka mid ah ciidankooda lagu xasuuqay dagaaladaasi isagoo si gaara u xusay murtad xujaale oo ka mid ahaa saraakiisha kooxda ridada kaasoo lagu dilay dagaaladii ka dhacay duleedka moqokori ninkaas dad badan badan badan badanaa la dhigtay saddexdii maalmood oo lasoo dhaafay dadka qaarkiisna haddii hadda tiradooda loo sheego inayna aaminin laga yaabo dagaalka gala dagaalka aad aad aad saqiranaysiin ha saqiranayn oo fiirsanaysiin war dagaalka yaan la isku fiirsana war say wax naga yihiin war dagaalka yaan la isku fiirsana ama nimanka ku jiro ha laga soo kaxeeyo ama nimanka ku jiro ha laga soo kaxeeyo war nimanku waa inta meeshaas joogta kaliya waxay haysteen meeshaasay keeneen qayladhaantan ka soo yartay murtad yuusuf dabageed ayaa imaanaysa iyadoo boqolaal maleeshiyada lagu dilay dagaallo maalamihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka moqogori ee bariga wilaayadii hiiraan boqolaal kalena iyagoo qaba dhaawacyo kala duwan loo daabulay magaalooyinka beledweyn iyo muqdisho
mahadsanida caliyare siyaasiyiin mucaaradsan kooxda ridada soomaaliya ayaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ka wada abaabul xooggan oo ka dhan ah murtad gurgurta iyo kooxdiisa haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya walaalka cabdiqani maxamed waxaa socda abaabul xooggan oo ka dhan ah murtad garguurta iyo kooxdiisa oo ay wadaan mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin ka tirsan mucaaradka kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn isugu urursanayay magaalada nairobi ee dalka kenya kulamadan siyaasadeed oo marba heerar soo maray ayaa haatan aad u xoogeystay waxaana maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada nairobi shirar ay isugu yimaadeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka riddada siyaasiyiin iyo madaxa maamulka riddada jubbaland murtad axmed madoobe oo dhowaan gaaray halkaasi sidoo kale maalinnimadii shalay waxaa magaalada nairobi ka degay murtad saciid cabdulaahi deni madaxa maamulka shahadala dirirka ah ee puntland oo la filayo inuu qayb ka noqdo shirarkaasi ka dhanka ah kooxda villa soomaaliya ee ka socda magaalada nairobi isbahaysiga mucaaradkan oo u muuqda mid aad u xoogan ayaa si weyn uga horyimid qorshayaasha garguurta oo ay ka mid yihiin doorashooyin uu ku sheegay qof iyo cod iyo weliba xisbi uu dhowaan kaga dhawaaqay magaalada muqdisho mucaaradku waxay aad u cambaareeyeen fashilka amni ee dulhoganaya kooxda villa soomaaliya waxaana kulamo hore oo gogol xaar u ahaa shirkan qayb ka ahaa murtadiin horey xilal uga soo qabtay maamulka riddada oo ay ku jiraan ra-iisul wasaareyaal iyo guddoomiye baarlamaan mas-uuliyiin ka tirsan waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa la filayaa in iyagana ay kusoo biiraan kulamada la filayo in maalmaha soo socda ay ka qabsoomaan magaalada nairobi waxaana halkaas si weyn ugu qulqulayaa xubnaha mucaaradka xukuumadda riddada ee horjoogaha uu ka yahay xasan garguurta ayaa waajahaysa mucaaradad xoogan xilli mujaahidiintuna ay raayada ka taageen dhul aad u fara badan islamarkaana kulaalayaan magaala madaxda soomaaliya ee muqdisho mahadsanida cabdiqani dowladda riddada turkiga ayaa xaqiijisay in maleeshiyaadkii riddada ee dhowaan mujaahidiinta ku qarxiyeen xerada damaayo ee magaalada muqdisho ay u qoranaysay inay ciidamayso oo tababarto tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka marwaan maxamed war ka soo baxay taliska ciidanka turkiga ee muqdisho ee loo yaqaano turkisom ayaa lagu xaqiijiyey maleeshiyaadkii laba maalin ka hor mujaahidiintu ay ku qarxiyeen xerada damaayo ay ahaayeen maleeshiyaad ay ciidamo u qoranaysay dowladda turkiga si ay ula dagaalamaan mujaahidiinta islamarkaana ay qayb uga noqdaan maleeshiyaadka riddada bayaan ka soo baxay dowladda riddada turkiga ayaa lagu sheegay inay cambaareynayaan qaraxaasi iyagoona walaac xoogan ka muujiyey in la beegsado maleeshiyaadkaasi taliska ciidanka turkiga ee muqdisho ee turkisom ayaa sidoo kale sheegay inay bilaabayaan inay qortaan maleeshiyaad hor leh kadib markii dhowaan mujaahidiintu ay qaraxyeen maleeshiyaad tiradooda lagu sheegay in ka badan afar boqol oo maleeshiyo ah kuwaas oo lagu ciidamaynaya xerada damaayo ee muqdisho dhowaan ay ahayd markii mujaahidiintu ay weerar qaraxa ka fuliyeen gudaha xerada damaayo ee muqdisho qaraxaasi ayaa lagu dilay in ka badan soddon murtad ah halka lagu dhaawacay konton kale oo ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ee halkaas lagu ciidamaynayey mahadsanid marwaan xaflad abaalmarino lagu guddoonsiinayey ardayda machadka qurduba ayaa lagu qabtay degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose mar kale warbixinta warkan waxaa haya cabdiqaani maxamed degmada jamaame waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey munaasabad heerkeedu sarreeyey islamarkaana dib loogu furayey sanad dugsiyaadka cusub ee machadka qurduba faraciisaha degmada jamaame taas oo sidoo kale abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaankii ay galeen munaasabada waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada culimo waalidiin iyo nuqabada wilaayada waxaan ugu horreyn kelimadan ka jeediyey sheekh axmed abuu yuunis waaliga wilaayadaasi machadka maanta aan joogno hafladiis macdul qurduba maalin maalmaha kamadayana waxaan taaganaynay ayadoo la furaayo maantana waxaan joognaa sanadkii ugu horreeyey gabdhihii qalinjibiyeen maanta aan joogno hafladii loo dhagaayo waxaan leenahay markan jasaakumullahu khayran si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa waalidiinta ardadaan halkan wax ku baranaayeen dhaleen waxaan leenahay jasaakumullahu khayran dadaalkii iyo juhdigii aad bixiseen ilaahay ha idiin barakeeyo qof keligiis wax ma baranaayo waa in lagu dadaalaa waxbarashadiis la fiiriyaa waxaad ogtihiin macadul qurduba waxa lagu baranaayo oo ugu muhiimsan qur-aanka iyo culuumtiis baa lagu bartaa alxadiidu waa culuumuhun waa lagu bartaa sidaad dareemaysaan waxaa kale lagu bartaa alfiqhu wa usuuluhu waxaa kale lagu bartaa alcaqiidatu alislaamiya asiira iyo taariikhda ayadana waa lagu bartaa balaaqada lagu barta balaaqada ilaan qofku waxa u baahan yahay in naftirka dhankaas loo leexdo naxwdii baa lagu bartaa sarfi baa lagu bartaa culuumta lagu bartaa waxaa lagu bartaa juqraafi baa lagu bartaa markan waxaa halkan ka dareemaynaa shareecada rahmaanka dhammaanteeda noocyada kala duwan in halkaas lagu baranaayo waxaad ogtihiin khayrkan iyo wanaaggan oo maanta ifaayo عدو وها لدغالميا ان بابيو لكن الله بانو ديدي وها markin leena jazaakum allah khairan barashada allah subhanahu wa ta'ala iyo diintiis la baranayo in aad ku dadaashaan intaasi kadib waxaa sidoo kale munaasabada kelimadan ka jeediyey suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka golaha nuqabada wilaayada jubbada hoose insha allahu tacaala waxaan dareemaynaa faa'iidada iyo wanaagga iyo kheerka ka soo muuqanayo haddii ahaan lahayn gabdhaha iyo haddii ahaan lahayn wiilashaba macaahid badan baa ka furan sidai jubba sufla ay gaar u soo noqotay aad baa loo dardargeliyey degmada ama gobolka ama jamaame iyo wixii nawaaxigeed ahba dumarka waayeelada dhallinyarada wax macnaha maanta aanan wax baranaynin ma laha ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala uma waxaa ilaahay noogu siiyey arrinkaas amniga ilaahay uuna siiyey iyo walaalaha mujaahidiinta u dhabar adagay cadowgooda cadowga allah subxaanahu wa tacaala meelaha u haysto laguma haysto faa'iidada idinka aada haysataan maanta gabdhihii way xijaaban yihiin waxay baranayaan kitaabka allah wiilashii waa la mid waxaan ka rajaynaynaa dadkii macallimiin u noqon lahaa ummadahaas maanta naga maqan hadduu ilaahay mujaahidiinta gacmahooda soo geliy inaad macallimiin noqotaan ugu dambeyn mid ka mid a waalidiinta oo dhankiisa xafladda kelimad ka jeediyey ayaa ardayda ku booriyey in wixii la baray ay ku fara adeegaan ayna sii siyaadsadaan anoo ku hadlaya afka waalidiinta waxaa loo baahan yahay in waalidka waa dadaaleen waqtay dhowreen qalliyo buuq bay keeneen saa daraaddeed ay ugu dadaalaan ay laftirkoodaba ayagana in ay mirodhalka gaaraan waxaan kusoo koobayaa dadaalkiina allaha ka dhigo kii lagu guulaysto ardada waxaan leeyahay ardayahay waxaa jirtaa erayaroo carabi oo dhihi jiray tacliimu suqar ka naqshi cala alxajar tacliimul kubarna ka naqshi cala almaa in wixii ladiin baray intaad xumbaartaan aada macallimiinta berri bedeshaan dadkii idin dhalayna ay idin harsadaan adinkuna aad noqotaan kuwo loo aayo oo aayatiinkooda hadduu alla idmo ilaahayna waxaan idinka baryaa inaad noqotaan kuwii dadaalkooda ku guulaysto macadka qurduba waxa uu faracyo badan ku leeyahay wilaayaadka islaamiga waxaana uu door muuqda ku leeyahay tacliinta ardayda ku dhaqan wilaayaadka iyadoona kumanaan arday ah ay ka aflaxeen mahadsanid cabdiqani ugu dambayntii ardayda macadka al itiqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyadeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan yaasir maxamed ayaa noo ambaqaadaya munaasabadani oo ka dhacday xarunta macadka tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ee al itqaan ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan ardayda macadka al itqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho iyo sida ay u barteen tasxiixa qiraa'ada qur-aanka kariimka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه أن يعلمه علماء بني إسرائيل sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa sharaxay fadliga ku jira barashada qur-aanka kariimka iyo fadliga uu leeyahay qofka dadka sii bara qur-aanka
allah subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa allihiina soo gaarsiiyey wakhti waxaa weeyaan dowladdii qur-aanka ay shaqaynayso oo qur-aankii iyo qiraa'aadkii la baranayo oo qur-aankii cinaayo iyo maaragtay daryeel loo yeelayo ilaahay baa subxaana wa tacaala na soo gaarsiiyey allahaasaan ku mahadinaynaa qur-aanku walaalayaal saaad ogtihiin waa kalaamullah inta ayaa sharaf ugu filan inuu kalaamka alla subxaana wa tacaala uu yahay allah subxaana wa tacala uu ku hadlay alfaaddiisa iyo macaanidiisuba xag allay ka yimaadeen lafdan wa macnan allah subxaana wa tacaala ayaa soo dejiyey oo xaggiisa ka yimaadeen waxaa loo soo dejiyey liiscaadi albashar bini aadanka liibaantiisa iyo guushiisa ayaa loo soo dejiyey ina hada alqur'aana yahdi lilatii hi aqwam qur-aanka dadku wuxuu ku duwan weeye ku hanuuninaya wadada toosan waa siraadka mustaqiimka ah ee aan maalin walba alla weydiisanan aanu leenahay ihdina siraata almustaqiim aan dhehayno waa qur-aanka weeyaan wadada mustaqiimka waa isaga weye Een, qof kastoo liibaanay oo akhri adduunba liibaanay isaga u sabab ah sababtiisu ku liibaanay qof kastoo khasaaray waxa weeyaan waa ka dheeraasho iyo ka fogaasho kitaabkii ilaahi uu ka fogaaday ayuu maaragtay dhibka ugu gaaray qaar ka mid ah waalidiinta ardayda macadka alitqaan ee degmada buqa qable oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey heerka waxbarashada ee ardayda macadka
maxadkaas oo ay ilmaha ku baranayeen taxfiid iyo tasxiix awalan waxaa aniga farxad ii ah inaan ka soo qayb galo haddaan ahay waalidiinta nasiibka u yeeshay inay ilmo u dhigtaan maxadkan run ahaantii waxaan u mahadcelinayaa macallinka ilmaha saa u waxbaray markaanu keenaynay waxay ahaayeen wax qur-aanka jejebinayo taxfiid aan lahayn oon xifdinin haddana tasxiix aan lahayn maantana waxaa dadka ay indhahooda ku qabowsanayeen sida ay u akhrinayeen oo quruxda badan oo naxliga aan lahayn iyo muxuu ahay sida ay u xifdiyeen waxaa nasiib darro ah ee maxadkan al-itqaan faraciisa buqa qabla ninkii buqa qabla degan ee ilmo ay u soo gelin waa nasiib darro ilaahay waxaan ugu baryaa in ilmo ay ku yeeshtaan si ay uga najaxaan qaybtan hore ee wax baratayna waxaan ku dardaarminayaa in waxa ay barteen aanay sii daynin ay hore ugu sii socdaan Ee, culuumul qur'aan ma dhammaato wax badan baa la sii wadaa waxbarashaduna dee ma- intaan kuma eko ee, wanaagga ay waxbarashada leedahay iyo khayrka iyo ilaahay agtiisa ajarka laga helaayo raggii iga horreeyay unbaa horey u hadlay waxaa keliya aan rabaa inaan ka hadlo machadkan furan oo aad aragteen ilmahoodii ilmihii wax ka bartay ay soo bandhigeen ayaad arkayseen siday u akhrinayaan qur-aanka kariimka oo qowlulahya ee wuxuu furan yahay muddo adiga oo ah kow iyo toban bilood ayuu furan yahay waadna aragteen hadda wanaagga iyo akhrinta iyo naxli la'aanta iyo sida ay ilmaha qur-aanka ay u akhrinayeen iyo wanaagga uu qabay waad aragteen ilaahay subxaanahu watacaala noo suurtogeliyey in aan helno machadkaasi iyo macallinkaas si fiican u itqaaninaya qur-aanka allahaas ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala machadka alitqaan oo ah macad lagu barto tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ayaa faracyo kala duwan ku leh degmada buqa qable iyo deegaanka show oo ka wada tirsan wilaayada hiiraan
mahadsanid yaasir walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu